dhaawicii la keenay inta dhaawac badanaa la keenay ee sida caadada ay tahay madiina waa isbitaallada ugu waaweyn oo dhaawacyada aad ee garaaba u ah la keeno ee warbixin guud waxaa naga siiyey doctor maxamed yuusuf ee waana soo aragnay dhaawaca intooda badan siduu sheegay halkiisa aad ugu daran oo hadda ay takhaatiir badan oo i c r c ee la shaqaysa doctor maxamed yuusuf ay ka talinayeen iyo isaga tiim ahaan sidii loo qali lahaa waxaan rajeynaynaa ilaahu inuu caafiyo isaga iyo intii kaloo ku dhaawacantay inta dhimata ilaahay aan u naxariisto ilaahay sabar ha naga siiyo waa muddo laba isbuuc gudaheeda shilkii kaloo ugu weynaayo dhaca oo naf soomaali ku baxda dhaawac badan ka yimid marka